barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan ah dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha julaay waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya xashe ibraahin aadan caashe cudiyan oo ismaciil xuseen farjara
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa heerka waxbarashada hablaha ee gobolka mudug da-daydu waa lix iyo toban jir iskuulka waxaan ku biiray bishii sagaalaad dabayaaqadeeda labada kun toban iyo kowdii waxaan ka bilaabay fasalka koowaad ee dugsiga hoose hadda waxaan maraa fasalka lixaad in badan walaahi iskuulka markaan ku biiraya aniga maan aqoon sida wax loo aqriyo ama wax loo qoro sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a wiil aragla oo sawir ka bixinaya dadka aragga ka naafada ah iyo duruufaha ay kala kulmaan xilliyada ay safar ka gelayaan muraayad baan iska xidhan aan mooga inaan indhalaahe wuxuu ku leeyahay boorkaa weyn halkaa ka soo jeeda ma arkaysaa buu leeyahay marka orane boorkaa weyn haa baan adna le markaa aniguna isma sii tusayo markaasaan haa oranayaayo halkaa boorka markaa dhaaftid wareegga noocaaya ma aragtay buu oranayaa halkaa waa ka dukaankii ku yaalla waan iska dhaqaajinayaa haa markaa haddeed dhinacii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnay وحق على ذا حقبا وهو كوكر شيكتو لقوه مجي كيرتين وقل بالك على قروة قصورة
codkaasi shariif cabdallana goordhow ayuu idiin soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa iscadsiishay xili la filayo in xisbigaasi ama iscasili doonto xili la filayo in xisbigaasi uu caleemo saaro xogayihii hore arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka hillary clinton in ay xisbigaas u metesho doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka haweeneydan ayaa iscasilaysa kadib markii ay dibadda usoo baxeen iimaylo ay isdhaafsadeen hogaanka xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo dhaleecaynayay hanaankii ololaha ee bernie sanders oo ahaa ninka sida weyn ula tartamayay hillary clinton waxaana la filayaa in ay xilka si rasmi ah uga degto marka uu soo xidhmo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee haatan ka furmaya filadelfia
muhaajirkii toddobiyo labaatan jirka ahaa ee u dhashay dalka siiriya ee geystay qaraxa uu isagu ku dhintay ee ay kuna dhaawacmeen dad kale oo ku sugnaa magaalada layidhaahdo bavariyaan oo ku dhow deegaanka layidhaahdo nurember ayaa waxaa hore loogu fidiiyey daweyn xagga maskaxda ah siday sheegayaan saraakiisha dalka jarmalka labaiyo toban qof ayaa ku dhaawacantay oo saddex ka mid a uu dhaawacoodu culus yahay qarax oo maalintii axadda ahayd geystay ninkaasi kadib markii loo diiday in uu galo fantasiye muusig oo ka dhacayay meesha layidhaahdo anbaj in ka badan laba kun oo qof ayaa laga daadgurayay goobtii uu ka dhacayay festifaalka muusiga kadib qaraxa
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan gobolka mudug waxaa ka jira dadaallo la doonayo in kor loogu qaado waxbarashada hablaha meelaha laga dareemayo dadaaladaas waxaa ka mid a magaalada dhuusamareeb haddaba wariyaha v o a ee gaalkacayo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya
waxbarashada gabdhaha waa mid muhiim u ah bulshada soomaaliyeed ha yeeshee sannadihii dambe waxaa isi soo tarayay hirgelinta goobaha waxbarashada gabdhaha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaa dhowaan laga hirgeliyey midnima iskuul oo si bilaasha wax loogu baro gabdhaha kaasi oo hirgelintiisa ay iska kaashadeen qaar ka mid a ganacsatada deegaanka adna nuur xasan oo ka mid a ardada waxbarashada lacag la-aanta ka faa-iideysanaysa ayaa v o eda uga waramaysa faa-iidada waxbarashada waxaan dhigtaa iskuulka horumarinta gabdhaha ee midnimo iskuulka da-daydu waa lix iyo toban jir iskuulka waxaan ku biiray bishii sagaalaad dabayaaqadeeda labada kun toban iyo kowdii waxaan ka bilaabay fasalka koowaad ee dugsiga hoose hadda waxaan maraa fasalka lixaad in badan walaahi iskuulka markaan ku biiraya aniga maan aqoon sida wax loo aqriyo ama wax loo qoro ama waxbarasho dhanba wax kama fahansanin laakiin hadda waxaan aada ugu rajo weynhay in aan si fiican wax u aqri karo wax u qori karo wax badan ka fahmay waxbarashada mugdiga ilaahay ka saaray in badan walaahi waxaan xitaa aan aan sameyn jiray intaana wax baran hadda markaan wax barta inaan sameeyo ugu soo dhici mee walaahi dhallinyarada way jiraan way fara badan yihiin weliba ma tiradooda ma yara laakiin waxaan jeclaan lahaa qof walba oo bini aadan ah inuu noloshiisa horumar gaarsiiyo waxbarto waxbarashada haddeen isaga xitaa waalidka oo laga yaabo uusan geynin qofku mar walba waxaa jira dad oo waalid lama jiraan dad waalid la-aan dad agoona jira dad rajaa jiro inay ayaga xitaa ay isku booriyaan inay tagaan waxbarashada waxbarashooyin waxaa ka jira sida iskuulkan aan hadda dhigtay midnimo waxbarashadiisa waxa waay firi agabaa lagu siinaa aada wax ku barato sida buugaagta qalimaanta macalimiinta kaa saacidaya iyo maamulaha iskuulka marka iskuulla saasaa jira waxaan jeclaan lahaa in badan in dhalinta oon waxbaran inay tagaan iskuulka midnimo caasho xasan waa hooyo dhowr hablood ay u dhigtaan iskuulka waxa ay tilmaamaysaa in muhiim ay tahay helitaanka goobo u gaara gabdhaha oo wax lagu baro magacaygo saddexan waxaa la yidhaha caaisho xasan laba gabdhood ayaa ii dhigta iskuulka waan u mahad celinayaa gabdhahaas iyakuwa waxaqoonaan keensaday waxbay barteen laba gabdhood oo ilaahay siiyeon dugsiskool waxaan ku geystay aana haysan bay ahaayeen wax fiican ay ii barteen ifan iskoolka waxaan ugu mahad celinayaa dadkii meeshaas nooga furay oo lacag la-aanta nooga dhigay oo ardada ilmaha keensadana dheheen ilaha idin siiyey aan wax idin barnay annaguna waan u geysanay iyakuna waa noo gacan qabteen waxay noo bareen way ku mahadsan yihiin ma gadin ayagaa u gaday ayagaa u keeneen ayagaa dheheen keensa ilmaha xaafadada ugu yimaadeen iga wateen waxaan hadda wax meel ku geysta ma haysan haddaan yuniform iyo buug gadi karo gurgabayii maysan joogan mar hortaan waxbari lahaa midnima iskuul oo ardada dhigata ay dhammaan wada yihiin gabdho macalimiinta iyo maamulkana ay haween yihiin ayaa maamulaha midnima luula xasan salaad ay ka sheekeynaysaa korarka waxbarashada gabdhaha dhuusamareeb bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa luul xasan salaad waxaan ahay maamulaha iskuulka horumarinta gabdhaha midnimo iskuulkan waxa taariikhdiisa markaan dib u raaco waxaa la aas-aasay lixdii bishii toddobadii bishii lixaad wixii xilligaa ka dambeeyana waxaan qabanaynay arday fara badan sanad walba arday ayaan qabanaynay waxaan qabanaynay ardayda haba u badnaadeen gabdho eh ardayda danta yar ururka midnimo waa urur waxaa isu xilqaamay urur haween ganacsi danyar oo la yidhaahdo ururka midnimo ganacsatadaas danta yar waxay isu xilqaameen in ay dadkooda iyo dalkooda waxbaraan waxay iska qaadi jireen lacag toban kun labaatan kun shan iyo labaatan kun qofba qof sida uga roon yahay ama uu uga lacag badan yahay ururkaas marka saas ku bilaabay aas-aaskii ururkaasaa lahaa waa ururkiibaa soo waday ilaa iyo haddana gacanta waxaa ku haya ururkii wixii uu la kaashan karaba ha la kaashadee gacanta iskuulka sidii ugu hayaa midnimona waxaa loogu bixiyay horumarinta gabdhaha midnimo waxaa talagalkeedu ahaa gabar kasta oo soomaaliyeed oo deegaanka aan joogno ku nool in ay si firii ah oo lacag la-aana wax ku barato midnimo ayadii oo saas ku socoto waxaa noo timid gabar kheyr allaha siiyo maamo wanaagsan oo la yidhaahdo xaliimo ismaaciil ibraahin iyada oo wadata iido n g o weyn oo la dhaho iido international ah iyadoo wadatay noo timid gacan ayay naga siisay in aan iskuulkeenni sii wadno sii meel marino heer waxaan gaarnay iskuulkii ay guryo noogu dhistay dowladeed guryihii ay noo dhistay ayaan hadda degannahay oon wax ku qabsanaa inkastoo ay jiraan bara u gaara hablaha oo wax lagu bara gaar ahaan farsamada gacanta haddana deegaanada gobolada dhexe waa markii ugu horreysay oo dugsi hoose dhexe oo u gaara hablaha laga hirgeliyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a farxaan daahir cabdi waa wiil aragla oo ka ganacsada magaalada qolujeed ee gobolka awdal qaybtan waxa uu farxaan kaga hadlayaa sida uu safarka ugu raadiyo meheradihiisa iyo weliba xilliyada uu safarka ku jiro duruufaha uu la kulmo wariyaha v o a magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayuu u waramay
meheradaada aad u safrayso eed badeecadda aad iibisa soo iibinayso eed u soo safarto boorama ama aad hargeysa u safraysay maadaama safri mise waa lagu safriyey ilaa maadaama aanad nin arag la aad tahay oo aan waxba arkayn ma ciddaad u dirsanaysa safarka oo ciddaasaa kuu soo iibinaysa mise adaaba safriyey mararka qaarkood oo magaalooyinka waaweyn tegay oo badeecadda ka soo iibsanayay markaan boorama imanaya anaa bakhaarka toos uga soo iibsanaya alaabta waa caadi bakhaarka aad buu toos baan uga soo iibsanay ee dhinaca kale hargeysa markaan inta badan tegayana moobeelada xumaadan quljeed inta dadka ka ururiya haddana aan hargeysa gen jiraa jirto iyadna waan ku soo samayn jiro oon markaa dib halkaa intaan ka soo yar iyo iibsado waxay soo siista haddana xagga hargeysa aan ku iibin jiray markaan hagaajiyo ee halkaa talesonta weyne xarunta taleson ka soo horjeeda ee ee aadan nookya la yidhahdo halkaa ka soo horjeedana aan geyn jiro oon moobilada ku soo samayn jirayna way iska jirtaa oon markaa dabadeedna aan dabadeedna aan iibin jiray moobiladaas kolley shaqooyinkaa oo dhan hargeysa laftarkeega meeshaan doono waa ka maraya imika waan waa aad baa layga yaqaanaa waan iska socdaa un keligii farxaan farxaan markaa haddaba aad saa safarka u gelaysay ma cid baa ku caawinaysay oo ku raacaysay oo kaa caawinaysay yacni meesha aad tegayso si aad hawshaada u soo gudato ma qof baad kaxaysanaysay oo gacanqabad ku ahaa mise keligaa baad socotood waxaasoo hawlaha soo qabsanaysa horta inta badan shaq horta inta badan nolosha socod socodka keligay baan bartay keligay un baanan socdaa ilaa imikadanna keligay baan socdaa iminkana waxaan ka yimiday xaafadahan ka yimiday shaqcali iminkana halkana yimiday waa noco nocon socodka waa keligay un baan bartay inta badan seed ku garanaysaa markaa meesha aad marayso ilaa maba arkaysid wadooyinkii sakadihii ama suuqii meesha aad marayso ma arkaysid seed ku garanaysaa meheradda aad tegayso adigoo laba kilomitr saddex kilomitr ka soo lugaynaya oo suuqa bartankiisa imanaya seed ku garanaysaa inaad meeshaa marayso adoon waxba arkayn horta boorama iyadu waxay ii noqotay un iyadu sida quljeed oo kale tuuladaan ku dhasho oo kale unbay ii noqoto markaan shaqcali kasoo laga toos baan iyada u imanaya waa- waan kala bartay iyada marka waan ku badanahay maalin kastaana joogaa laakiin hargeysa markaan joogo oo kale meheradahan garan waayo hargeysa anoo doonaya meeshaa hiblaayo anoo doonaya meeshuu ku ag taallaan bartay meeshaabaan qof weydiinaya ag socda waxaan oranaya meeshii hebla bilmaangel may walaa in yar bay ku jirtaa baa oranaya halkee midigtaas alkaaba horey kaa jirtaa baa oranaya saasaan meeshii ku tilmaamanaya marka halkaan socdo waan tegaya markaa meesha sidii qof indhaqabo oo kale ayuu kuu tilmaamaya ku leeyahy midig bay kaa xigtaa bidix bay kaa xigtaa horaad u soconaysaa ma saasuu kuu tilmaamaya kuma oga muraayad baan iska xidhan aan ima oga inaan indhalaahe wuxuu ku leeyahay boorkaa weyn halkaa kasoo jeeda ma arkaysaa ku leeyahay marka oranaya boorkaa weyn haa baan ana le markaa aniguna isma sii tusayo markaasaan haa oranayaayo halkaa boorka markaa dhaaftid wareegga nuucaaya ma aragtay buu oranayaa halkaa waa ka dukaanka ku yaalla waan iska dhaqaajinaya haa markaa did markaa tilmaanta saasaad u socotaa tilmaanta saasaan ku soconaya hargeysa weeyaan laakiin boorama cid tilmaanma weydiinaya ma kolba meeshaan tegayno waan tegaynaa iyada si toosaan u tegan waxaad sheegtay inaad iyadna la shaqayn jirtay shirkadda isgaadhsiinta telefoonada ee la yidhaahdo telesom oo magaalada aad joogtay qulujeed aad dadka telefoonada sim kaarhka aad ka iibinaysay aad u koobigaraysay lacagta aad ugu shubaysay telefoonka qofku intaasoo lacaga igu shub uu ku lahaa oo dhinacana macaamil aad ka lahaydeen shirkadda telesom siad u wada shaqaysanaysay
shirkadda walaa waxaan u wada shaqaynaa iyada ee, ee, horta shirkadda waxaan u wada shaqaynaa si- ee, quljeedo iyo agagaarkeyga ilaa etoobiya ilaa dhulkaa oo dhan simikaadhada halkaasa laga soo doontaa anuunbaa dukaankaygumaan ku dhex iibiyaa kuwa iibkaa iyo simikaad koobi uu qof ka lumayba ee, ko- waanu koobiyeynaya lafaan ka soo iibsanaya oo koobiyeynaya ee, saadka lacagta ka qaldantay muu meeshuu da- qofkaasi xaro anu yimaada maahine dee lacagtaasi uu suugu soo celinay marka ani u yimaado lacagtii saad kaga qaldantay oo u yimaado dukaanka xafiiskayga oo kale u imanaya lacagtii anna waan aan u soo gudbinaya shaqaalahan ugu soo gudbinaya waa loo soo celinaya lacagta Ee, lacagtii ka la- ka qaldantay tii biribeerka iskaga shubeenay saadka ay ka direen anaa u soo celinaya waxaa oo shaqaaba shirkadda aniga un baa hoya waxaanan u wada shaqaynaa waxa weeyaan ee, tixgelin ma- ee, maamulka maamulku ay siiyeen oo keliya bas dadka markaa inta badan maadaama adigu aad xaruntii een, si gaara aad u leedahay ayna kaala soo macaamilayaan telefoonkaasi ama koobigeyga ha haato ama lacag kushubasho ha haato ama lacag ka qaldantay ha haato markay kuu arkaan inaanad waxba arkayn dee seed lacagtii noogu soo celin kartaa ama lacagta aad noogu shubi kartaa miyaanay ku weydiin dadku dadkii horta intii deegaanka buu dadku horta dadku sideedaba mucjisay ku haystaa imikaana dadku sideedaba mucjisay haystaano dee bulshada intaa leega dhanba dee adeegoogii telefoon anigu unbaa gacanta ku haya bulshada intaa leega baana adeegoogii telefoon maalintii waxaa laga yaabaa inta iminka boormaan joogo maalintii waxaa laga yaabaa intaa boormaan joogo inuu labaatan qof ila soo hadlayso oo xafiiskii tegtay oo kiiraa xafiiska tagay ay wareerinayaan oo joogay ay oranayaan simkaadhii koobiyes lacagii soo celi anigana de kiyar aanu ila soo hadlaya ana iyagaan sii marayaan u diraya marka marka markaan joogo waxaa laga yaabaa maalintiina intee oo qof aan u shaqaynaya haddana
farxaan daahir cabdi oo ayuu ahaa oo ah wiil araggala oo ka ganacsada magaalada la yidhaahdo qolujeed ee gobolka awdal ismaaciil owde farxaan waad maqlaysaa waana qaybo horena waan kasii daynay marka farxaan waa nin indhala haddana aad aragto sida adduunku u ereynayo aanu waxba ka tegin wax alla wixii uu qof biniaadana qabsan lahaa de intii karaankiisa iyo magaalada uu joogay inta ku xeeran waa kaa qabsanaya marka maxaa la yidhi waxay tusaale u noqonaysaa uun inta kale ee, lixdoodii lixaad qabtaa ee, haddana meelaha iska fadhida ee le maxaan qabtaa haddana caqabadaa ka cabanaysa caqabadaha ka cabanaya ninkan wuxuu xalliyey caqabado badan oo noloshiisa hortaagnaa oo laga yaabo inay caqabadii runta aha yihiin aad iyo aad aad iyo aad farxaanna daahir cabdi intaasi bal aanu ku dhaafno waxa uu warramaya waryaha v o a magaalada boorame haashim sheekh cumar good dhinaca heesaanu soo gaarno ismaaciilow haye haye maxaad soo qaban lahayd ah haddaad aniga ii dirtay waxaan soo qaban lahaa shariif cabdalla haye shariif cabdalle xuseen iyo heestii miyaad ii gargaarayn
annuwan gurxamaya sida arganta halqaba gedu gaalawaayan marbage suroora annuwan gurxamaya sida arganta halqaba gedu gaalawaayan marbage suroora nafsi hayga gaadano calafgeediwegaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray gabaldhaciyi waxaa bari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote gabaldhaciyi waha bari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote nafsi hayga gaadano calafgeediweekaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray ruhudkaagan dhiilano garbahaagu dhahaafay sidaasen tagee kenyada marbaa geesu tuukurtahan gelindhaxaa habeenkii riyowbuu guryaamaaye guudkaagan dhiilano garbahaagu dhahaafay sidaasen tagee kenyada marbaa geesu tuuhurtahan gelindhaxaa habeenkii riyowguu guryaamay nafsi hayga gaadano calafgeediweekaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray ruux gacaladaha qaba ohoo ku garsheegegto laguhu magigirte gogol baa lageege allagar waa qasoora ruux
hay nabsahayga gadan calaf geedduwey gabadhaan jeclaayee miyaadan ii gargaarayn hay dee waxba ma reebinba waa la cabanayaa cabasho horta qofuu jacayl ku dhacay oon caban ismaaciil uma la arkay qaar ba dee heestii digfeer oo kale allahu naxariisteeyo dee heestii daadiskaabay qaarkood qaadaa hay waa markay ku kacaanay malaha isii dhaafaaba la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa gasacdaha markay iska jibinaya qolada dambe waxay tiraa hay raadsan hay hay raadsan oo kale oo iga har dee waa jidkeenna kala mari ama waddada ku qulqul isma qaadi karna miya shariif cabdallah xuseen ayuu ahaa iyo heestii miyaadan ii gargaarayn welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno cayaaraha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada muqdisho oo soo gaadhay cayaartii ugu dambeysay ee koobkaasi cayaarahan ayaa waxaa isugu soo haray kooxaha kala matalaya maamulada puntland iyo jubbaland cayaarta finalka oo lagu waday in ay maanta dhacdo ayaa dib loo dhigay waxaana lagu warramay in ay dhici doonto maalinta talaadada ee beri ah dhinaca kale ciyaar saaxiibtinimo oo la filayay in maanta ay dhex marto kooxaha manchester united iyo manchester city oo lagu waday inay ka dhacdo magaalada beijing ee caasimadda dalka shiinaha ayaa la baajiyey cayaartaasi ayaa waxaa la sheegay in go'aan lagu gaaray in la joojiyo kadib markii roobab xooggan ay shalay ku da'een garoonka loo yaqaano shabaqa shimbirta ee magaalada beijing ku yaala taasi oo garoonka ka dhigtay mid aan lagu ciyaari karin shalay ayay ahayd markii macalinka kooxda ma united jose morinio uu ka cawday garoonkaasi oo uu sheegay inuu ka baqayo in dhaawacyo ay ka soo gaaraan ciyaartooydiisa waxaa sidoo kale arrintan sii dheer ayadoo kuleel xoogan uu ka jiro magaalada beijing cayaartan ayaa waxaay noqon lahayd tii ugu horraysay ee dhex marta beb gardiola oo ah macalinka man city iyo jose morinhi oo ah macalinka ma united tanii markii labada macalinba ay xagaagan ku soo biireen kooxaha ka dhisan brimier liaga ee labada manchester dhinaca kale warar maanta ka soo baxay dalka sbain ayaa waxa ay sheegayaan in ciyaaryahan paul pogba uu door bidi lahaa in uu ku biiro kooxda real madrid ee caasimadda dalka sbain ka dhisan arrintan ayaa waxay soo baxaysaa iyadoo wadaxaajood u socda kooxaha ma united iyo yuventus oo ku saabsan saxiixa ciyaaryahankan oo kooxda ma united ay doonayso in ay dib u ceshato isagoo horey ugu ciyaari jira kooxdan muddo iminka laga joogo afar sano si kastaba wararka maanta sbain ka soo baxay ayaa waxay sheegayaan in bogba uu door bidi lahaa real madrid hase yeeshee taasi macnaheedu aanu ahayn inaanu doonaynin inuu ku biro kooxda ma united kooxda real madrid ayaa waxaa la sheegay inaysan diyaar u ahayn lacagta kooxda yuventus ay ku qiimaynayso ciyaaryahankan oo gaaraysa ilaa iyo boqol iyo soddon milyan oo yuuro kooxda ma united oo diyaar u ahayd inay bixiso ilaa boqol iyo labaatan milyan oo yuuro ayaa warar shalay soo baxay waxay sheegayeen in kooxda yuventus ay kusii dartay lacagtaasi toban milyan oo dheeraada kadib markii ay ogaatay damaca kooxda real madrid kaga jira ciyaaryahankani dhinaca kale macalinka kooxda tottenham hotspar mauricio bochetino ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaanu doonaynin inuu noqdo macalinka xulka dalkiisa ee argentina bochetino ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu sii wado mashruuca uu sheegay inuu ka bilaabay magaalada london ee kooxda tottenham uu doonayo inuu kaga dhigo mid ka mid a kooxaha ugu wanaagsan adduunka xiriirka kubadda cagta dalka argentina ayaa waxa ay shalay shaaca ka qaadeen in bochetino sampoli iyo ciyaaryahankii hore ee kabtanka xulka argentina iminkan ah macalinka kooxda atletico madrid diego simeoni in ay yihiin saddexda nin ay midkood ay doonayaan inay u dhiibaan xulka qaranka dalka argentina macalinkii hore ee xulkaasi gerardo martino ayaa iscasilay kadib markii xulkiisa looga adkaaday cayaarihii koobka qaramada latin america ee ka dhacay dalkan maraykanka bishii lasoo dhaafay xubintii cayaarahana waanaga intaas
taasi cayaarahana dhegeystayaal hafiya hadal kuma jiro waxaa soo diyaariyey maanta axmed cali sheekh jamaal wuu soo socdaa xiliyada kale haddii aan leydmo weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington ismaaciil oo gabagabadiina kusii siqayna maxaa noo soo socda dhinacii heesaha ayaynu mar kale jalaacayna waa garto heesihii weli lagama daalin miya lagama daalin fanaan cud macaan baynu soo qabanaa ilan dhallinyarana dhegaysanayse dhallinyarana dhegeysanaysa waa tahay maxamed raaxeeye fanaan la yidhahda ayaynu soo qabanay hees- heesta dunyo
duniyoy dareenitagogo andugashada idanqo dowadaydibad noqoto adigan dayintay kudaygayduniyoy dareenitago andugashada idanqo dowadaydibad noqoto adigan dayintay kudaydayay waadeeqilahada doorka maanta dadab wadagalayne waadeeqilahada doorka maanta dadab wadagalayne wadarag jakuur hadiyaan daryeelkii u wada dadalne wadarag jakuur hadiyaan daryeelkii u wada dadalle wana xishoodkana hooya malcadkuugu sheegtay duqaadka allah kugu deeqay wana xishoodkana hooya ducadkuugu sheegtay duqaadka deganida allah kugu deeqay duniyoyta qaab cabitayni dibnahaygu ere ku duro dugubtiisa aad diido duuxulaa ku oran maaye duniyoyta qaab cabitayni codkaas maxamed raaxeeye iyo heesta duniya waxay gebagaba u tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caashe ibraahin aadan caashe cudi anuu ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
duniyoyta qaab cabitayni dibnahaygu ere ku duro dugubtiisa aad diido duuxulaa ku oran maaye duniyoyta qaab cabitayni dibnahaygu ere ku duro dugubtiisa aad diido